magaalada dhuusmareeb iyo weliba la ka gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee dowlad goboleedka galmudug oo maalmo ilaahdhaafii ku dareeri meelasaya munaasabad hiritaanka tartanka qur-aanka kariimka weliba ku qeybgalay wasiire xildhibaano ulmaawudiin maamulka magaalada dhuusmareeb iyo qeybaha sharduunga bulshada sheekh dayib maalin aadan oo kumid ee guddiga qabanqaabada tartanka iyo guddoomiyaha guddiga garsoorka cabdulaahi cabdiqaani sheekh yuusuf iyo kuwerbi xaaladaha uu samari tartanka anigoo ku hadlaya afka guddiga qabanqaabada tartanka qur-aanka kariimka ah ee maamul goboleedka galmudug oo aan rajaynayna sanadkan in uu dowradiisii ama qaybtiisii saddexaad inuu yahay qabashadiisii saddexaad inay tahay aan u malaynayo aana rajaynaa in uu sii socdo oo nagu matali doona tartanka guud ee gobolada ama maamul goboleedyada ama isteedyada dhan iskugu imaanayaan ee xamar ramadaanka waxaa xafladan looga gol leeyahay oo tartamada noocaana looga gol leeyahay waa in la helo dadka ilaahay kitaabkiisa xifdisan in la tashjiiciyo la dhiirigeliyo da-yarta lagu dhiirigeliyo inay ilaahay kitaabkiisa xifdiyaan sidoo kale anakumada xildhibaanadii wasiirada ku qeybgalay munaasabadda ku hadalay ilinisha bogaaday tartanka ardayda lika tartan siya qur-aanka kariimka mahadoo kaa gaarto wasiir waxaad u dadaasho waa diinta islaamka ilaahayna wuxuu yiri u koryeelay qofkii ugu dadaasho diinta islaamka marka ajirkaas ballaaran ilaah ku siiyo iyo intii ka qayb qaataba waxaan leeyahay waxaan u mahad celinaynaa culimada jada ah iyo ardada quruxda badan ee xaafida qur-aanka ah ee u soo istaagay inay diinta islaam kor u qaadaan runtii qof walba waxbuu ku dadaalayaa maantay mid naftiisa iyo maalka iyo diinka iyo dadka xushmadda ay leeyihiin ku dadaalahayaad diintii ka soo dhex saarteen kuwana waxay soo saareen kuwa dadka islaamka dhiiggooda bannaystay haddii ilaahay kun dhiiggii iyo xoolihii iyo maalkoodii bannaystay baa carrada dhooban waana soomaali kama imaan meel kore waxaan rajaynayaa inaad ku baraarujin doontaan gabdhaha iyo odayaasha kale dugsida qur-aanka oo la geynaya ilmaha inaad ka dadaashaan haddii ilaahay wasiirka wasaaradda uu qaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug xasan cabdiqaadir xuseen ee ku hadli dhinishay munaasabadda iritaanka tartanka qur-aanka kariimka waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa lajinadii ka soo shaqaysay oo isku soo dubariday oo ka shaqaynaysay muddo laba bilood ah in uu qabsoomo tartankan qur-aanka kariimka ah lajinadaas muddada labada bilooda ka soo shaqaynaysay waxyaalo badan iyo waddooyin badan u maray alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maanta waxay ku guulaysteen in ay u soo xirmo tartankii sidii ay rabeen oo hufnayd lajinadii xakamka oo iyaguna awoodda saaray muddo gaaban in ay ardaydii dhowr iyo labaatanka ahayd shan iyo labaatanka arday ahayd in ay si hufan u kala saaraan tartanka qur-aanka kariimka dowlad goboleedka galmudug oo ku qeybgalay labaatan shan arday oo ku shalseeday degmooyinka dhuusmareeb iyo weliba laka abaalmariyay tumanka arday ee kaalmaha horgalay